guddoonkii lamada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo kulan shao afraad ee wadajirka ee kuweeladii haruntay golaha shacabka in akhrinta saddexaad marsiiyey warbixinta xisaabhirka sanad maaliyeedka lamada kun labaatan saddex mayla akhrinta lamaad mariyeen xeerka qoontada miisaanada ee sanadka lamada kun labaatan shan unkoreen xildhibaan maxamed faran nuux oo eh guddoomiyaha guddiga miisaaniyadda maaliyadda qorsheynta iyo il xisaabtanka hay-adaha dowladda ee golaha shacabka in xildhibaanada lamada aqal la wadaagay warbixinta xisaabhirka sanad maaliyadeedka lamada kun labaatan saddex marka mudane guddoomiye mudanayaal guddiga maaliyadda ee labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuu mar labaad waxaa mar labaad sharaf u ah inuu idinla wadaago warbixinta akhrinta saddexaad ee xisaabhirka sanadkii si waafaqsan qodobka sagaashanaad ee xoroosaadka golaha shacabka iyo qodobka kutobnaad ee xoroosaadka aqalka sare mudane guddoomiye mudanayaal ugu dambayntii waxaan halkaan idinku soo lifaaqnay warbixinta akhrinta saddexaad si mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waajabaadkooda uga gutaan intaas kuriyad xildhibaanada lamada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo wadan qaaday xisaab hirka sanad maaliyadeedka lamada kun labaatan saddex iyo weliba ogolaatay boqolidii toddoba xildhibaan saddex xildhibaanyana diiday walku aamusi majanna siduuse ka dhawaaqay guddoomiyaha golaha sheebka ee baarlamaanka mudane sheekh aadan maxamed warmadoobe guud ahaan koorumka labada aqal markii la isku daro boqolii toddobaatan ayaa fadhida xildhibaan ay sanatar aamusay ma jiro diidi waa saddex ogol boqol lixdaniyo toddoba ayaa ogolaatay sidaa daraaddeed xisaabxiirkii labaataniyo saddex waa ansax aadaad u mahadsantihiin dhinacii kale xildhibaanada lamada aqal ee baarlamaanka dalkena akhrinta lamaad mariyey xeerka qoondada miisaanadda ee sanadka lamada kun labaatan shan walibana hogayaha guddiga miisaanadda maaliyadda qorsheynta oo la xisaabtanka hay-adaha dowladda ee golaha shacabka xildhibaan cabdiqaadir xuseen usu golaha la wadaagay warbixinta miisaanadda lamada kun labaatan shan qaybaha kala duwan ee oo ka kooban yahay dakhliga gudaha inuu sameeyey sarukac gaaraya lix iyo toban bersent taasoo mudan bogaadin iyo dhiirigelin iyo in la dardargeliyo saruqaadista dakhliga gudaha si looga baxo ku-tiirsanaanta kaalmada hay-adaha iyo dowladaha shisheeye haddaad fiirisaan qarashaadka kii hore wuxuu ahaa waxaan ka hadlaynaa dakhliga jaantuskan asagana wuxuuna tusayaa kor ku xusan qarashaadka labada kun labaatan iyo saddexdii jaantuska ka hore wuxuu muujinayaa isbarbardhig ku noqoshadii sanadkii labada kun labaatan iyo saddexdii qarashaadkii iyo qarashaadka dhabta ahaa baxay sanad maaliyadeedkii guud ahaan wadarta qarashaadka ku noqoshada sanadka miisaaniyadda waxay ahayd milyan waxaana wadarta qarashka dhabta ah uu noqday milyan dolar halka farqiga uu noqday milyan dolar una dhiganta hoos u dhac gaaraya
gudoomiyaha golaha sheebka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nurmadoobe oo kulanka hiryana sheeganiyey laha gabagabeeyey dooda miisaanada dowladda ee lamada kun labaatan shan reernerlandkanaga ee guddiga maaliyadda ee lamada aqal doodii waa noo dhammaatay sida nidaamka uu qabo guddiga maaliyadda waxaan rabnaa in maaragtay ayaga oo tixgelinayo wax allaala wixii macquul ah oo suurtagal ah oo nidaamka waafaqsan soo jeedinta xildhibaanada ayadoo la tixgeliyey ayagoo la soo tashaday wasaaradda tixgelintii xildhibaanadana ka muuqato inay nagu soo celiyaan akhrinta saddexaad iyo codaynta ay noo keenaan waana mahadsantihiin guddiga ha lagu wareejiyo mar saddexaad ayagaan ka sugaynaa in maaragtay isiga oo nidaamyadii wixii la soo jeeday macquulan ku soo daray inay nagu soo celiyaan aad i aad umahadsantihiin